kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah jubbaland oo ka hadashay howlgal dagaal oo ka dhana al-shabaab oo ka bilaabanaya jubbaland nin horay xaaskiis u dilay ayay maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ku toogatay baydhabo xukuumadda soomaaliya oo magaalada muqdisho ka furtay shirka maalgashiga soomaaliya iyo suudaan bannaanbax looga soo horjeedo dagaalka ka socda laasacaanood oo ka dhacay baarlamaanka dalka fiinland
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad sagaal iyo tobanka bisha saddexaad sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ay qaadayaan howlgal dagaal oo ka dhana xarakada al-shabaab iyadoo gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan waa hirshabeelle iyo galmudug ah uu ka socdo guluf dagaal oo looga soo horjeedo al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa sidaas ka sheegay shir maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose
siday hadda wax yihiin inayna sax ahayn oo bini aadan baan nahayee intaan tashanno go'aannadii la gaadhay howlgalka midaysan oo la dagaalanka khawaarijta iyo horumarinta amniga deegaanada jubbaland in si wada jir ah aan u wajahno maxaa yeelay xaaladda ayna hor taallo waa xaalad u baahan inaan si midnimo ah uga hortagno waa xaalad ayn ahayn in looga saaxdo guruub gooni ah oo loo xilsaaray inta ay qodan tahay iyo intay soo jiidantay iyo waxyeellada joogtada oo nagu maaragtay noo geysanayso dhibaatooyinka ma aha arrin maanta lagu kala maqnaan karo ma aha arrin qolo gooni a lagu hallayn karo ma aha waxa maaragtay taakhiir iyo dib u dhig dambe aannu aqbali karno haddii aan marka go'aansannay howlgal midaysan oon amnigeennu ku horumarinayno oo khawaarijta aan dalkan kaga qabanayno maxaa noo laga baahan yahay howlgalkaa midaysan ama dagaal haddii la gelayo kow iyo toban qodob oo si wada jiraa loo wada taabanayo inaan ku tillaabsannaa loo baahan yahay dagaalka ujeeddadaan ka leenahay horta waa inaan isla fahanno waa qodobka koowaad ujeeddadeenna waxaa weeye inaan nabad ku noolaanno inaan horumar ku noolaanno inaan ubadkeenna dhaxal kaga tagno weyn qodobka labaad waa in la helo dad mutadawiciin ah oo dhiiggooda inoo hurayo
bannaanbax looga soo horjeedo dagaalada ka socda magaalada laasacaanood ayaa ka dhacay afaafka hore xarunta baarlamaanka dalka fiinland boqolaal dadweyne ah oo ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka fiinland ayaa bannaanbax nabadeed ka dhigay oo ay kaga soo horjeedaan dagaalka ka socda magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool dibadbaxayaasha oo socod kaga dhaqaaqay maktabadda weyn ee ku taalla faras-magaalaha helsingi ayaa socod ku tagay xarunta baarlamaanka fiinland iyagoo sitay boorar ay ku qornaayeen citizens of laasacaanood iyo kuwo kale bannaanbaxayaashan ayaa cambaareeyey colaadda ka socota magaalada laasacaanood ee gobolka sool iyagoo ugu baaqay somalilan in ay ciidamadooda kala baxaan gobolada sool iyo sanaaga waxaa sidoo kale dibadbaxa kasoo qaybgalay oo ka hadlay mudanayaal ka tirsan dalka fiinland jaaliyadda khaatumaan ku hadlaya magaceeda waxaan u dirayaa soomaaliya oo dhan maanta dadka nala degaanka ah ama nala dareenka ah ama dadka ku dhimanaya oo taasoo maanta maxaan ku rahdaa lay tahay mid kulligeen soomaali weyn oo dhan ay ka kulushahay kana dareensan tahay waxaan idin xasuusinayaa maanta gobolka sool inuu yahay gobolkii u s b uu ka aasaasmay markii lix iyo labaatankii juun xornimada uuna siiyey gumaysiga ingiriiska waxaan maanta idin xasuusinayaa inay u taagan tahay ilaa hadda in ay hor taagan tahay inay soomaaliya kala goodo waxaa lagu leynayo gobolka sool lagu xasuuqayo dadka deganna ay tahay gobonimadii lix iyo labaatankii juun ay u soo baxeen inay kala go-in oo ururka u s b cambaaraynta ama carqaladaynta inay soomaaliya kala goodo u taagnaa inay weli u taagan yihiin inayna taagnaan doonaan dhaawaca tira dhaafka ee kun iyo shan boqol kor u dhaafay ee in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ayagana u boogadhayo oo caafimaad taama siiyo waxaan u sheegayaa nidaamka umuladooxa ah ee uu muuse booxi hoggaamiyo waxaan u sheegayaa dhibaatada iyo dilka iyo xasuuqa uu u geystay shacabka reer laascaanood inaan looga hari doonin waxaanse u sheegayaa inta ka dhimatay naga dhimatay iyo inta naga dhaawacantay waa shuhado idinka inta idinka dhimatay iyo inta idinka dhaawacantay qalbiyada iyo guryihiinnaad ka ooyaysaan sababtoo ah xaqdarray ku dhinteen meel aysan lahayn bay ku dhinteen dhiig aysan lahayn bay daadiyeen waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala ka baryayaa in ilaahay naga duldhaqaado in ilaahay naga dulqaado dhiiggooda ma rabno keennana inay bannaystaan ma rabno ilaahay inuu naga dulqaadan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa laascaanood oo guulaysatay sida aynu la wada soconno haddana aynu joogno saacaddaa aynu hor tubannahay baarlamaanka hortiisa waxaa ka socda xasuuq saacadda aynu taagannahay xasuuq baa ka socda magaaladii kala badh insaakaan la dumiyey baa warku nagu soo gaadhayaa oo wararka weliba saxda ee lagu kalsoon yahay kala badh in la dumiyey oo loo kala aabba yeelaynin maato carruur dad iyo duunyo dhagax iyo ciid sidaa darteed waxaannu codsanaynaa oo ka soo hor jeednaa maamulkaa dhiigyo cabka ah ee xasuuqa ka wada dhulkaas s c inay joojiyaan bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa salaamayaa dhammaan dadka halkan isugu yimid walaalaha soomaaliyeed ee isugu yimid halkan waxaan leeyahay waa idinla qaybsanayaa shucuurta halkaan isugu timaadeen waa idinla qaybsanayaa shucuurta halkaan isugu timaadeen oo ah in aan mataqaanaa cambaarayno dhibaatada ka socoto laasacaanood iyo guud ahaan gobolka sool haddaan nahay soomaalida reer fiinland aad iyo aad baan u cambaar aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay dhibaatada meeshaas laga wada hala joojiyo cidda wadda waa naqaanaa waa ciddii dan inay dadkaas masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyaga ka tashtaan cid walba iyo degaan walba iyagaa xaq u leh inay masiirkooda iyo ayahooda ka tashtaan cid la caburin kara ma jirto waana waxay la tahay waana soomaali isma gumaysan karto qabiil qabiil ku soo duulay ma qabsan karo marka waxaa loo baahan yahay in mataqaannaa caqliga uu shaqeeyo dib laisugu laabto meeshaas laga saaro ciidamada ay ka saarto somalilan waxaan ugu baaqayaa walaalaha reer fiinland ee barnaamijkan soo qabtay inaysan ka daalin inay u heliyaan walaalahooda laasacanood lagu dhibaataynayo guddoomiyaha jaaliyadda midnimada soomaaliyeed ee dalka fiinland axmed xasan oo ka hadlay bannaanbaxa ayaa ku bogaadiyey jaaliyadda soomaaliyeed sidaa ay isugu soo baxeen islamarkaana ugu dhiidhiyeen isuguna yimaadeen bannaanbax nabadeed oo ka dhacay xarunta baarlamaanka horteeda maanta waxaynu iskugu nimi inaynu dareenkeenna nabadeed aynu muujinno innagoo cuskanayna taariikhda aynu leennahay iyo dulmiga innagoo diidayna waxaasoo soomaali oo maanta fiinland baarlamankeeda iskugu yimi iyagoo ka dhiidhinaya in qof kale oo soomaaliya dulmi lagu dilo innagoo labada kun iyo labaatan iyo saddexda marayna runtii oo wax laga argagaxo taas ayaa waxaa keenaysa inaynu fahanno maxaynu isku haysannaa ma soomaalinimoaynu isku haysannaa ma caqiide siyaasadeed baynu isku haysannaa su-aasha ugu muhiimsan inay isweydiinno waxaa weeye kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo afartii dhulkan la ysku dilaya maanta yaa lahaa ingiriis ka hor iyo yaa lahaa waa aynu isweydiinno kun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii calankii soomaaliya lahaa ka nasiib kana saar yaa lahaa
wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furay shirka maalgashiga soomaaliya iyo suudaan kaas oo laba maalmood socon doono naseexo cabdiqaadir ayaa dhammaystiraysa
qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka dahfuray madasha maalgashiga soomaaliya iyo suudaan oo muddo laba maalmooda ka socon doonta gudaha magaalada muqdisho ujeedka madashan ayaa ah isdhexgalka ganacsatada labada wadan waxaana madashan oo si weyn loo soo agaasimay ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay dowladda dalka suudaan oo ay hogaaminaysay wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dalka suudaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo shirkado ganacsi oo ka kala socday labada dal waxaana ugu horeyntii goobtaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dalka suudaan
والعرفان على دعوتكم الكريمة لنا للمشاركة في منتدى ترغية العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة بين الصومال والسودان هذا المنتدى الهام الذي يعقد في مقديشو بدعوة واستضافة كريمة من الحكومة الصومالية ويسعدني أيضا أن أنتهز هذه الفرصة لأشير بتعاون الصومال حكومة وشعبا مع السودان واستمرارها في دعم جهود التنمية والاستقرار في بلادنا ugu dambeyntii waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene waxuuna ka warbixiyey ujeedka shirkaasi waxaan rabaa inaan anigoo ku hadlayo magaca wasaaradda ku soo dhoweeya soomaaliya wafdiga ay hogaaminayso wasiir axlaam iyo ganacsatada tirada badan ee aadku afartan iyo shan qof inayna umalaynaa wafdiga ee shalay noo yimid waa wafdi aad u ballaaran oo ay afartan qofood ka mid ah ay yihiin maalgashadayaal waddanka walaalahana ee suudaan ee halkan noogu yimid oo laba maalmood maanta iyo biriba martinoo noqon doona u noqon doona dowladda soomaaliya u noqon doona ganacsatada iyo maalgashatada soomaaliya oo danaynaya inay dibadda noogala imaado ay dhaqaale iyo maalgashi wada yeeshaan wafdigaas aadka u xoogan waan soo dhoweynaya kusoo dhowaada muqdisho kusoo dhowaada soomaaliya sidoo kale waa ogtihiin dowladda suudaan waxaa naga dhexeeya dhaqan walaaltinimo diin dadnimo maxaan ku dhahaa oo soo jirayn oo weliga soo jirayna wakhtiyadiin weliba annaga hiilada u baahneen waa wakhtiga ugu badan ee soomaalida wax barata halka ay u aadeen oo lacag la'aan iyo soo dhoweyn iyo sharciyad kulliba la siiyey lixdan kun oo soomaali wax barata ayaa lagu qiyaasaa tiro ahaan soomaalida wax ku soo baratay dalka suudaan way adag tahay waddan intaas dad la eg inay waxbarasho inoo siiyaan dhaqanka iyo dadnimada iyo dowladnimada iyo maxaan ku dhahaa isku dhowaanshaha naga dhexeeya waxaad ka dheehan kartaa waddanka wakhtiga ugu dhibaato badan tahay ku soo dhoweeya waa wati waddanka xiriirka ugu fiican iyo dhaqan iyo walaaltinimada aa ka dareemi kartid way mahadsan yihiin walaalaha suudaan soo hadda waxaan rabnaa maadaama dhaqankaas quruxda badan uu naga dhexeeyo inaan horumarino xiriirka ganacsi ee soomaaliya iyo suudaan ka dhexeeyo oo aan biloawno isfaham dhaqaale dhaqan iyo maxaan ku dhahaa maalgashiba waxaan halkan ku saxiixan doonaa isfaham ganacsi iyo maalgashi dhiirigelinta maalgashiga aniga iyo wasiir axlaam oo fududayn doona in la dhiirigeliyo ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada suudaan in labada wadanba ay kala maalgashtaan ayagana halkan aan ku soo dhoweyno meelaha ay noogu fiican yihiin aan ugu faa'iidno annagana meelaha aan ku fiicannahay aan dalka suudaan geyno
waa hagaag dhegeystayaal warka habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen dalsan waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel